halkaasi dhegeystayaal weli nagala socotaana waa v o a washington haatana kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystayaasha waxaa inoo soo diyaariyo inala socodsiinaya jaamac buula jaamac
wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada wicitaanka dhegaystaha ee v o a kulmadeena barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan dhegaystayaal ku eegaynaa waxa ay samayn karaan muslimiinta ku dhaqan qurbaha si ay uga taxadaraan khataraha ka dhanka ah muslimiinta ee ku soo kordhaya waddamada ay ku yar yihiin sida dalalka reer galbeedka intiinii dhegaysatay qurmadeennii toddobaadkii hore ee axaddii aannu soo dhaafnayna waxa aan ku soo qaadannay nacaybka muslimiinta ka dhanka ah ee ku sii xoogaysanaya waddamada galbeedka khaasatanna dalka danimark nacaybka muslimiinta ka dhanka ah marka aanu ka hadlaynay waxa aan diiradda saarnay doorka dowladaha ay ku leeyihiin ee ah inay samaynayaan sharciyo taageerayo fikirada xagjirka ah ee ka soo horjeeda soo galootiga khaasatanna muslimiinta muddo toddobaad ka yarna konton qof oo sakhiir iyo kabiirba leh ayaa lagu dilay masaajidyo ku yaala dalka new zealand mana ahan markii ugu horreysay oo muslimiinta qurbaha la weeraro sida la qiyaasi karana dhacdadan foosha xun ee christchurch ma noqon doonto tan ugu dambayso haddaba waa maxay tillaabooyinka ku habboon inay qaadaan muslimiinta ku nool dalalka looga badan yahay nacaybkuna uu ku sii kordhayo si ay amnigooda uga taxdaraan iyaga oo aan cabsi qabin wicitaanka dhegeystaha waxaa inoogu marti ah oo su-aashaas iyo kuwo kaleba nooga jawaabayo sheekh maxamed dayib sheekh xuseen xaaji cabdulaahi oo daaci ka ah masjidul hudda oo ku yaala birmingham waddanka ingiriiska sheekh kusoo dhawow v o a bismillah waa dhowahay waanad mahadsantihiin iyo baxdeeda waa tahay haddii eebaha awood la yidhaahdo dhegaystayaasha ayaa nagala qayb qaadanaya ugu horreyn dhacdada new zealand ka dhacday maalintii jimcada ahayd sidee looga dareemay birmingham iyo ingiriiskaba guud ahaan bismillah sala allahu ala nabiyina maxamed ala sali slim dhacdadaasi dhacdo xanuun badan ba ahayd muslimiinta meel ay joogaan bana aada u xanuujisay ingiriiska si guud waa aad baa looga dareemay muslimiintuna jimcada kadib way soo baxeen oo magaalooyinka waaweyn sida london iyo birmingham iyo santarada ay tageen iyagoo muujinaya inay ka xun yihiin masaajidana inta badan waxaa lagu soo qaatay khudbooyinkii dhacdadaas iyo waxa muslimiinta waajibaadka kaga aadan wax dee qofka muslimkii uu ka indhalaabo kara maahayn waa wax foodiica oo aada iyo aada u foon xun saa darteed waa sheekada guud ee la hayo dadku waa iyada sida looga dareemayna waa si aan dabiici ahayn oo aan loo yani si cafawi oo dadku aysan ka tashanin bay oola oola tacaadufeen ama ay oga naxeen waxaa dhacay sheekh maxamed waxaa arrintaasi ay ka dhacday meelo kala duwan tirada iyo khasaaruhu ha kala yaraadee markii ugu horreysay ma ahan oo masaajid la weeraro ama dad muslimiin ah dalka canada muddo aan hadda wakhti dheer laga soo wareegin lix qof ayaa lagu dilay magaalada qubeeg lix qof iyagoo salaadii cishaha oogtay haddana iyadoo salaad jimca la tukanaya ayaa magaaladaas christchurch ee dalka new zealand ee tani dhacday maxaa aad isleedahay waxa ugu horeeyo ee muslimiinta qurbaha degani waa looga baahan yahay si ay uga taxadaraan dhibaatooyinka soo kordhaya iyagoo aan cabsi qaadin waa su-aal wanaagsan waxa midda koowaad waxaan isleeyahay qofka muslimka ahee reer galbeedka jooga waa inuu ogaadaa waxa la necab yahay isaga ma aha kalarkiisana ma aha qofkan jariimada geysanaya waxa uu diidan yahay waa diinkiisa marka haddii aad diinkaagii adoo reer galbeed jooga aad ka tagto ood uga tagta dhacdooyinka noocaasa qofkii ku doonayey wixii uu doonayay baad u fulisay saas darteed marka koowaad waxaan ugu baaqaynaa dadka muslimiintu inay diinkooda ay haystaan isaga oo ay muujinayaan wejigiisa wanaagsan ee quruxda badan ee akhlaaqda wanaagsan ah islaamkana ayna uga cararin cabsi darteed haddana isla waktiga waxaan ugu baaqaynaa dhalinyarada iyo jaaliyaadka muslimada ee reer galbeedka jooga inay digtoonaadaan oo ay ka digtoonaadaan wax kasta oo khataraho ku iman kara si guud ahaan meelaha isugu yimaadaan sida masaajida iyo jaaliyaadka iyo madaarista iyo meelaha isugu yimaadaan iyo si gaar ahaan afraadda amase qofku markuu keligii socdo gaar ahaan gabdhaha xijaaban waxaan uga digaynaa habeenkii inay keligood iyagoo habeen magaalada ay socdaan inay digtoonaadaan isna caawiyaan oo qaarkood qaarka kale uu ku xidhnaado markii ay sidan oo kale wax u jiraan mar walba ma jiraan markaasoo dhegtaa taagan markaas oo kale inay hadday ay ay baq ay baqaan jaali walba meesha joogto taleefaan gaar ah oo wixii khatar ah si degdega ugu gudba ina yaa jirta marka in ay telefoonka qof waliba uu ama xifdisan yahay ama gacanta ugu jiro oo wixii khatar ee uu la kulmo ee uu yani uu u gudbiyo midda saddexaad muslimiinta waxaa looga baahan yahay inaan dareemno waxaad waxaan samaynayaa waa dad mujrimiina waa dad dembiilayaal ah ma aha bulshadii weyneyd ma aha dawladdii ma aha mu'asasaadkii waa dad dembiilayaal ah sidaa darteed inaan camilno ma aha oon dembigii in dadkan bulshada weyne ay samaynayso aan u qaadno addunya bikhayr magaaladu waa nabad magaalooyinkan aad joogtaan waa nabad laakiin dadka noocaas oo afraada amase qof qofka xun baa waxaa loo baahan yahay in aynu ka dhigtoonaano nafsal waqtina idfac bilatii hiya axsan wanaag inaan muujino diinkeenna inaan u furfurnaano dadka kale say u bartaan inaan ugu yeedhno masaajideenna inta wanaagsan iyo inagu inaan xiriir keenu wanaagsanaado si dhowaan innaga iyo intii wanaagsaneed oo wada jirna aan inta xun ooga hortagno waya midda afraad waxaan aad u aan ugu yeedhayaa ama ugu baaqayaa dadka jaaliyaadka reer galbeedka jooga si ay uga tirsanaadaan bulshada dhalinyaradoodu inay ku biiraan instituushonada ama mu'asasaadka bulshada u dhow sida booliiska sida socialka sida looyarada inay ku biiraan si ay bulshadu ugu dhawaato bulshada inteeda mujtamaca intiisa kale dhawaana ay awood u helaan inay gartooda ay soo gudbisan karaan inay limid yihiinna ay mujiyaan waa tahay sheekh ugu maxamed dayib dambeyntii qofka reer galbeedka ah waxaan ugu baaqayaa dibadda jooga muwaadin baa tahay adiga iyo ka midabka kaa duwan leh dalka awogii ku dhashay isku xad baa tihiin waayahay qaanuun waan baa idinka dhexeeya ha baqin waan waan u imaanaynaa ha baqin waa erey weyn in aan la baqinna waan bogaadinaynaa dadka taxadarka iyo baqdintana in la kala saaro Eh, sheekh waxaan eh, rabaa inaad wax nooga sheegto birmingham ayaa degan tahay birmingham waxay ka mid tahay magaalooyinka muslimiinta degani eh, ay ay aad u xoogan yihiin oo runtii la yidhaahdo waa meelo tusaale laga qaadan karo marka ma jiraan wada shaqayn hay-adaha islaamka masaajidda ururada ay sameeyeen iyo go-aamo la qaatay oo wacyigelin dadka lagu siinayo si ay dhibaatooyinkan uga hortagaan Een, horta shalay masaajida een, kulli haddayn ahayn intooda badan ee muhiimka ah khudbadii waxaa lagu soo qaatay arrinkan oo looga digay dadka dhalinyarada aynayna ku ta'afurin waxyaabaha sida guudka ila- sida guud ilaa iyo hadda aan wacyigelinta ku wadnan waxaa kamid ah inaan la sheergalayn eraynin oon la faafinin videogaas ninkaas mujrimka hadda dambiilaha uu sameeyey oo aan dadka lagu faafin maxaa yeele haddaad ufaafiso adiga yani wuxuu doonaya ufuliyey Een, midda kale masaajida iyo een, ururada islaamiga ee ka jiraayay hadda shirarba ay bilo- bilaabeen isla markaana een, xiriirku uu wanaagsanaa awalba jaaliyada iyo een, een, xu- xukuumadda ama qeybta birmingham een, dee martina lagama aha jaaliyadan meeshan oo een, ma- madaxdeeda sare ee magaalada muslimiin baa ku jira Een, masaajiduna dadaal baa awalba sameynaya wax la yidhaaho ee, visit my masjid baan awalba jiray baa masaajidkayga soo booqo oo bish een, sanadkiiba bil bishan march ba waxaa jirta in la yidhaha barnaamij masaajidkayga soo booqo oo dadka muslimiinta masaajid loogu yeedho sanadkii noo socotaba oo masaajidii booqashadoodii ay ku jirto ee magaalada ka jirto dhalinyaraduna ay aada uga shaqeynayaan si aan dadka muslimiinta u iman lahayn bay tani jirtaa sidaa darteed dadaal fara badan baan samaynay waxaan mar kasta ku celinayaa dhalinyaradu dalkan ku dhashay ee wax ku bartay een, waa in aynan ka baqin qof lamid ah oo la da- ah oo isagu mujrima ah adu mujri- adu isagu mujrim oo dambiila ah. adu dambiila ma tiid mar haddaan dambiilaan xuquuqdan ka dhexayso isagaa xun adaa sarreeya sidaasaan ku ilaalinaya mar walba een, laakiin birmingham iyadu een, waa waa een, dadaal bay samaynaysaa dadaalna way wadaan dadka een, jaaliyaadka iyo masaajida iyo muasaaskuba waa tahay dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aanu kusoo qaadanayno dhibaatadii ka dhacday new zealand iyo kuwo la mid ah haddii qurbaha ay kusii kordhayso nacaybka muslimiinta maxay qaban karaan ama samayn karaan dadka muslimiinta ee galbeedka ku nool si ay uga taxadaraan khasaaraha kaa le-eg oo kale inuusan ku imaan ama nafsadoodaba ay ka badbaadiyaan dhibaatooyinka dhacaya waxaa inoogu marti ah sheekh maxamed dayib sheekh xuseen xaaji cabdulaahi oo daaci ka ah masjidka huda ee birmingham dalka ingiriiska dhegeystayaasha ayaan rabaa inaan u baaqo Eh, dhegeystaha ugu horeeya adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhowow barnaamijka waa mahadsantaha assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu magacayga waa cabdifataax warsamo jaalax waxaan deganaa columbus ohio sheikha waa salaamayaa salaamta islaamka adiga jaamaca buulo jaamaca iyo dhammaan dhegeystaha su-aasha iyo taladaba haddii aan sii gudbo waxay tahay imaamka waxaan weydiinaya guud ahaan inay hadda ay qaadeen xiriir meel walba oo muslimiinta ay ku nool yihiin inay dadaal hadda ayagoo dhan ay ku wada xiriirayaan inay sameeyeen oo ah maamulada masaajidada sida imaam imaamyada iyo maamulada labadaba ay la xiriiraan kalena ay ka bixiyaan maxaan ku rahdaa oo ah in ayna kalar iyo midab midnaba ayna lahayn iyo diinba dadka naceybka uu ku jiro in mar walba booliiska iyo ciidamada ammaanka oo dhan mar walba la nabad la la maxaan ku rahdaa la ogeysiiyo iyo su-aasheeda oo ah ma ku tila jiraan in maxaan ku dhahdaa hadda ka bacdi masaajidada dad ammaankooda sugo ama booliiska localka wadanka ha ahaato ama secuurad ama maxaan ku dhahdaa ilaaliyaal gaar oo masaajidada ay leeyihiin oo hubaysan inay sida hadda wadankan aan joogno oo kale maraykana ma ku tala jiraan taas waa su-aashayda waayahay waa mahadsan tahay cabdifitaax waxaan u arkaa laba su-aalood baaba meesha ku jirto sheekh kusoo dhowow marka ugu horeyso xiriir ma samayseen tan labaadna amniga inaad sugtaan oo aad adinku amnigiina sugataan ma ku tala jirtaan midda hore xagga xiriirka wuu jiraa oo jaaliyaadku waxay leeyihiin jaaliyado jaaliyadaha meesha jooga waa jaaliyado ka ka rajiskaraysan meel meel kastay joogaan iyagiyo booliiska xiriir bay leeyihiin markastay wax dhacaanna masaajida imaamyadooda iyo communitiyada waa lala soo xidhaa marka booliiska iyo jaaliyadda xiriirkooda waa wanaagsan yahay waana laga tashadaa sidii laysugu ilaalin lahaa middan kale oo ah ma is ilaalisaan oo meelaha laysugu yimaado hadda ka hor way dhacday in yani meelaha wax laga daray lakin masaajid in lasoo galo ma banaan jirin hadda wixii ka dambeeya waxaa lagu qasban yahay in masjid weliba uu uu xamulo ama su dhabarka u rito dadka ku tukanaya ilaalintiisa laakiin masaajida waaweyn booliiska ilaaliya marka sidoo kale waxu dhacaan waxaa jaaliyadu ay la xidhiidhaan booliiska booliisku marka maalinta jimcada iyo imaamyada waaweyn way ilaaliyaan haddii yani booliisku uusan khatar markaa inuu jira u arkinna waxay ku qasban tahay jaaliyadu inay iyadu waardiyayaasha shirkada waardiyaa jira in male in lays ilaaliyaan waa tahay dhegeystaha kale dhegeyste adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhowow asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jaamac iyo sheekh maxamedba waan salaamayaa waa cabdishakuur cumar oo jooga magaalada london su-aalaheyda haddaan u gudagalo sheekh maxamed aad baan uga mahad celinayaa inuu barnaamijka maanta wicitaanka dhegeystaa nagagala qayb qaato ummadana maxaa la dhahaa wacyigeliyo aad ugu mahadsanya jazaka allah kheer sheekuna waxa weeyaan xaaladihii adduunka waa isbedelay waxyaalaha dhacay wadamada kala gedisanna waan aragnaa marka maxaa la yidhaahdaa midnimada iyo isku xidhnaanta isku xidhnaanta bulshada iyo midnimada qayb intee la-eg ayay ka qaadan kartaa in aan ka hortagno naceybka iyo maxaa la dhahaa beegsashada ummadda islaamka ah marka intaasaan kusoo keedi lahaa waana idin wada salaamay waana idin socdiy waad salaamantaha cabdishakuur sheekh kusoo dhowow cabdishakuur wuu mahadsan yahay jazak allah khayran waa su-aal wanaagsan midnimadu si walbay u wanaagsan tahay dhibaato walba oo jirtana in laga in si wadajira looga hortagayo way sahashaa in laiska caabiyo marka midnimadu waa muhiim bay noo tahay waxayna kati ka timaadaa aslan qalbiga inaad dareento inaadan keliga ahayn oo ay kula jiraan walaalada laakiin waxay ubaahan tahay mu-asasooyin ama institutiono dadka mideeya oo dantooda ku hogaamiya saa darteed alxamdulilah masaajida iyo communitiyada hadda u k ka jiraayo way dadaalayaan inaga keliya maahe muslimiinta oo dhan ba dadaal badan baa jira laakiin haddana inaan sii wadno oo aynu ku tarbiyeyno bulshada joogta yani reer galbeedka inay noqdaan mid iyaga oo wixii kasoo horjeeda oo nacayb ama kurri aan loo baahnayn oo qaanuunka waafaqsanayn ciddii ula imanaysa inay ka midoobaan waa waajib sharci oo islaami ah waana wax haddaynan sidaa ku dhaqaaqin u midoobin aysan noloshooda ay khatar gelayso saa darteed waa waa wax la dareensan yahay waana socotaa alxamdulilah arrintaasi tijahaas horey baa loo socdaa siba jiilka cusub dadka dhalinyarada ah kasii aragti wanaagsan dadkii hore saa darteed waxay sameeyeen ururo dhalinyaro ururo u gaar ah oo si toosa ugu xidhiidha systemka dalka marka midnimadaasi daruuri bay noo tahay alxamdulilah wayna bilaabatay islaamkuna wayna amraya waajib sharciga wabaarka waa tahay dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa washington barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa inoogu marti ah sheekh maxamed ayib oo daaci ka ah masjid ulhuda ee magaalada birmingham dalka ingiriiska waxaana ka hadlaynaa dhibaatooyinka nacaybka muslimiinta ku salaysan ee sii kordhaya sidee ayay muslimiinta qurbaha ku nooli uga taxadari karaan dhegeyste kale aan u baaqo dhegeysta adoo magacaaga ku bilaabaya kusoo dhowow barnaamijka bismillahi raxmaan iraxiim alxamdulilah rabi alcaalamiin sala allah calaa maxamed wacala alihi wasaxbi wasalam marka hore v o ada aad baan uga mahad celinaya walaal jaamac iyo tiimkaaga ilahi subxana watacala idinka abaalmariyo waxaan aada usoo dhaweynayaa sidoo kale sheekheena sheekh maxamed qayib runtii sida quruxda badan sharciga islaamka iyo diintu ay nafaraysa u dhigay keliya waxaan ku dar lahaa maadaama aan kamid ahay dadka qurbaha jooga halkan ku nool ingiriiska khaasatan waxaan dhihi lahaa dadkeena muslimiinta ah waxaanu nahay u ahaa muslimiinta markaan joogno wadamada ingiriiska iyo maraykanka iyo australia iyo new zealand oo kale iyo dhammaan inta kale sida canada oo kale iyo inta lamida iyo yurub inteeda kale waxaan rabnaa marka suuraddii islaamka inaan u qadino dadka aan garanaynin ama sida beenta ah wax loogu akriyay tusaalaha ugu yar oon raba inaan runtii idinla wadaago waxaa ka mid a halkan u k oo kale muslimiintu waxay leeyihiin maalin la yiraahdo visit my mosque sanadkii hamar baa la qabtaa waxaana loo qabtaa in la yiraahdo kaalay masaajidkayga soo arag waxaan ku hayo haddaan muslin ahay intaad iska dayso mediaha waxaad ka dhegaysanayso io imowo kaalay ila arag masaajidka waxaan ku hayo taa waxay furfuraysaa in laga hortago nacaybka waxay ka hortegaysaa in qofka muslimka aragti khalada laga qaato waa la soo dhaweeyaa waxaa loo sharxaa islaamka waxaa la tusaa muslimiinta siday u tukanayaan su-aal diini o islaam ku saabsan hadday jirto waa looga jawaabaa markaasaa waxaa loogu daraa mararka qaarkood dhaqamada meelaha ka jiro oo kale ee kaltarada muslimiinta sida soomaalida oo kale waa tahay dumarka yimaada xin xinnaa loo mariyaa waxaasoo dhan marka waxay teg ka reebaysaa ama ka hortegaysaa aragti khaldan qofka muslimka in laga haysto annagaananan ka rabaa inaan la nimaadno dadaal ah dadka muslimiinta inaan tusno islaamka iyo wanaagiisa waxaan aada uga xumahay dhacdada ka dhacday meesha dhibka badan ilahayna waxaan ka baryanaa dadka muslimiinta inuu ilaahay shahaado u aqbalo aamiin kana celiyo dhib kasta oo hadda kadib kusoo socda aad baan umahadsantihin sheekhana uga mahad celinayaa runtii adigaa mudan sheekh maxamed dayib ayaa inoo marti ah waxaana weli ka hadlaynaa dhacdadii ka dhacday new zealand sidee ayay muslimiinta qurba joogta wax ugu qaadan karaan ugana taxadari karaan khataraha soo kordhaya ee ku aadan muslim nacaybka islamarkaana ay u yareyn karaan khasaaraha kasoo gaaraya sheekh waxa aad sharaxday oo cabdiqaadirna kugu raacay maalin u k laga isticmaalo oo soo booqa masaajidkayga marka laga tago soo booqa masaajidkayga maxaa ka mid a waxyaabaha kale ee bulsho weynta aad la degan tihiin aad ku xiriirisaan ama ugu sharaxdaan in islaamku uusan ahayn caqabad sida ay siyaasiyiinta qaar iyo warbaahinta qaar ka sheegayaan muslimiintuna ay dad yihiin nabadda ilaalinaya waxaa meel kasta oo hadda ay jaaliyadaha islam muslimiinta iyo ay kaga dhaqan yihiin reer galbeedka waxaa waxaa lagu dadaalaa in qofku dariskiisa madrasada iyo iskuolka wax ka dhigto haddii uu shaqeeyo haddii uu arday jaamacadeed yahay qof waliba meesha uu joogo inuu islaamkiisii oo akhlaaqa uu ka gudbiyo isla markaana doodaha meelaha laga doodayo oo lagaga doodayo qadaaiqda noocan oo kaleeto ah in loo diro dad ahal u ah oo la yidhaaho matalan meesha maanta dibate baa ka jira islam iyo waxaa laga hadlayaa nacayb markaa in dad khaasahoo arrintaa ka bixi kara loo diro isla markaana la muujiyo islaamka xaqiiqadii waa arrin itijaah guud hadda jaaliyadu qaateen kana bilowday xaafad walba qof waliba meesha uu degan yahay cidda ugu dhow inuu la xidhiidho oo kula xidhiidho dabeecadii islaamka ee furfurnayd ee raxmadda ahayd ee isjacaylka ahayd ee iscaawinta ahayd asan qofka muslimka hadduu islaam dhaba uu yahay islaamkiisana uu uu uu ka uu ku cabiro akhlaaqdiisa waa shaksi positive oo qofkii bartaaba uu jeclaanayo saas darteed dadkas oo islaama waxaa u badan dadka kasoo islaama isku macnaha isdhexgalkaas kusoo islaama laba famil oo darisa laba qof oo arday islahaan jirtay laba qof oo wada shaqayn jirtay arrintaas waa arrin hadda si guud loo wada qaatay dadaalkaasina wuu socdaa laakiin waa in aan loo malaynin marka saas kale waxu dhacaan in jaaliyadii muslimiinta ahayd iyo reer galbeedka dagaal ku jiraan dhib ma jiro dhacaan jaaliyadda iyo dawladda kuhoos nool iyo way xidhiidaan waa la iska warqabaa yani meel walba oo wax ka jiro yani systemka wuu og yahay systemka iyo meeshaasina way is og yihiin saas darteed waxani waa dembi dembigana waa in uu dembi yahay loo arko oo bulshada inteeda kaleto la saarin oon la camnimin reer galbeedku mar badan nacmo islaamka waya kulligoodna dal ma aha sheekh intaa maxamed loo fahmo nacam sheekh maxamed Diib, ee dadka qaar waxay isweydiinayaan marka aad sidaas tidhaahdo in muddo ah ayay dad badan oo indheergarada oo galbeed iyo bariba isugu jiro iyo ummado kale ay ka hadlayeen ee doorka warbaahinta ay ku leedahay abuurka nacaybka in ay uu sii kordho nacaybka loo qabo muslimiinta taas oo ay had iyo jeer waxyaaba eh, la leeyahay waa ay ka badbadiyaan ama ma jirin eh, soo gudbiyo marka aad tiraahdo eh, dagaal ma jiro eh, siyaasiyiin badanna ay hadda ay ku soo baxayaan muslim nacaybka dadka eh, waxaas arkayo maxaad ku leedahay arrintaasi waa waa mid ka fudud sida loo malaynayo miyaad leedahay n aan aan u kala qaadno jiho mucayana iyo bulshada inteeda kale siyaasiyiin ka dhigtay mashruuc siyaasi ah inay muslimiinta wax ka sheegaan baa jirta dad badan bay siyaasiyiinta iyo warfaafin iyaga laftooda dhinac mucayana u janjeeda iyay raadayeen ninkan hadda wax dilay dadkaasu kamid yahay dadkaas daxee u yahay waadha wuxuu u yahay dadka qofka dadka dadkaasi ay dileen buu kamid yahay maskaxda ka dileen Een, dad- marka dadkaasi waa dad jira waana jiho ma aha bulshadii oo dhan maaha dawladii oo dhanna maaha waa jiha mucayana jihadaa mucayanka ah waynu ognahay meel walbana waa laga helaya jiha mutatarrifa oo xag jirta waa laga helaya marka qayb xag jir la yidhaha baa jira xag jirkaasi wuxuu galaa siyaasiga wuxuu galaa qofka caadiga wuxuu galaa ka diiniga qaybta xag jirku marka daa'iman waa dad yar ma bulshadu bani aadamku siduu u abuuran yahay fitrigiisa uu ku abuuran yahay wuxuu jecel yahay nabadda wuxuu jecel yahay jacaylka wuxuu jecel yahay amniga qofka jecel sharka waa dad yar oo ka baxay fitradii sidii dabiiciga ah meel walbana waa laga helaya saas darteed waxaynu innagu u baahan nahay een, haddaan jaaliyaadkii nahay in aynu tusno inta badan ee wanaagsan wanaageena oo innaga iyo intii bana- badneyd ee wanaagsanayd aan intaa ka wada hortagno laakiin waxaan ictiraafayaa inay jiraan wa- warbaahin aada wax u buunbuunisa iyo siyaasiyiin mashruuc siyaasadeed ka dhigtay in ay muslimiinta iyo ajnabiga ay nacab yihiin Waa waa garta.
xaqiiqo jirta waa xaqiiqo jirta wey ee dhegaystaha cabdishakuur ee naga soo wacay ingiriiska waxa uu su-aashiisii ee ka mid ahaa doorka ee midnimadu ay ku yeelan karto sida arrintan looga eh, hortegi karo dabcan jawaab fiicanna waad ka bixisay laakiin su-aalaha ay dadka soomaalida ay isweydiiyaan midnimada oo aada ugu yar soomaalida dhexdeeda iyo muslimiinta kale iyo eh, wada shaqaynta midnimo la-aan hadday dhacdo in xataa waxba waxbay dhammaane ee la wada shaqeeyo marka ma isleedahay waxaa la joogaa xilligii dadaal badan lagu bixin lahaa in la suurtogeliyo ugu yaraan in wada shaqayn ballaaran la sameeyo haddii aan midow xoogan la keeni karin
Een, hadda soomaalida ah, matala ingiriis oo kale meelaha soomaalida ugu badan tahay buu kamid yahay oo ugu dad badan markii jaaliyadaha loo fiiriyo waxaa inaga sii badan jaaliyado kale oo in- inaga degan oo muslimiina sida jaaliyada shiyaanka oo kaleeto tan oo kale midnimadeedu waa een, waa boqol kiiba boqol baan dhihi karna marka arrintu timaado in diinkaagii lagula dagaalamayo in karalkaaga lagula dagaalamayo yani waxay markaas oo kaleeto midayntayda sabab u noqotaa sidaa darteed een, ma ma gaadhsiisan tahay baa isweydiin doo- karnaa midnimadu meeshii loo baahnaa mase een, keeni kartaa midhaha hadda loo baahan yahay taa markii la yidhaha maya weli bilow baynu nahay een, jaaliyadaha muslimiintuna hadday ugu dhow yihiin in ay goolkoodii ay ay xaggiisa u dhaqaaqaan way u dhow yihiin een, adduunkan an keliyana maaha jaaliyadaha saas oo kaleeto kusoo dhex noolaa dadaan iyaga ahayn waktigeenan iyo waqtiga kamar- kaba- ka daran bay soo maray sida matalan yahuud oo kale yahuudda waxay ku xarisan meel meelada getos la yidhaho duur dhinac bay ku xarisanaan jireen yani een, dadka intiisa kale way ka duwanaan jireen way dadaaleen ilaa xad dadkii iyaga meesha ku xariiriyay ay iyagu hadda ay qeyb fara badan raad ku leeyihiin siyaasadooda iyo noloshooda xukumaanba bay gaadheen taasna waxay ga- waxaa gaadhsiisay midnimada kelimada midda ah oo yani iska kala dambeyntooda iyo hadafkooda ay cayinaan oo yidhaha meeshaasaan u soconaa waxaan hadda marka aan aan dadaalba ugu jirnaa dadka waxgaradka iyo aqoonta iyo in muasasaadku in dadka laga dhaadhiciyo la yidhaha war mawaatin baa tahay dadyo meeshaad degan tahay waa degan tahay dadkan baad lamid tahay wadaad guurtahaan la arko laakiin hadda muwaadin baa tahay dalkana lagaama leh xuquuqdiisana lagaama leh qofka aada uga marti tahayna ma jiro ilaa taa aan iska wada dhaadhicinana weligeed waxaynu ahaanaynaa dad safar ah qofku markuu wax dhacaabana waxaan ku fakerina saan u guuri lahayn taan midnaka kasoo horjeednana waa taas qof markuu wax dhaco inuu ku fakera baa si u guuri lahaa waa inuu u fakero siduu uga hortegi lahaa waxaa xun ee dhacay hadduu wax khalad u arko waa inuusan ku fakerin inuu waxaa ka cararo oo guure waa inuu ku fakero khaladkaah inuu joojiyo marka da- dadaalka ugu jirnaa waa mida n n insha allah waxaana da- waxaan rajeynaa muddo kooban muddo dhow oo fogeyn dhalinyarada hadda meesha ku dhalatay inay doorkan ay qaadato oo ay nooga eh, wanaagsanaato laakiin annaga hadda waxaa nala jirta dadka naga waaweyn fikradda inaan abuurno waana socota arrinkaas oo muasasaad fara badan iyo urro fara badan oo dhalinyaro abuurmay isla markaana muwaatin baan ahay meeshu ka odhan lahaa anigu soomaali baan ahay inuu yidhaha british baan ahay waaya taas baa ayaan uga baahanay maxaa yeelay kan la joogaa isaga laftiisu waagi hore meel buu ka yimi waayahay marka sheekh meeshuu ka yimi waxa uma taano Sheekh Maxamed Dayib, waxaan- hadda way wada leeyihin dhulka sheekh maxamed dayib aad ayaad umahadsantaha adigaa mudiinka mudan baarak allahu fiikum dhegeystayaal barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aanu kusoo qaadanaynay sida muslimiinta qurbaha ku nool ay uga taxadari lahaayeen khatarta soo kordhaysa ee ku aadan muslim nacaybka oo inoogu marti ahaa sheekh maxamed dayib sheekh xuseen xaaji cabdulaahi daacina ka ah masjidul huda oo ku yaala magaalada birmingham dalka ingiriiska waa naga intaas tan iyo kulantadeena dambe maqal dambe oo xiise leh